ana idin sheego inaan aad uga xumahay in hadalkii aan twitterkayga ku soo qoray inuu heerkaan la gaarsiiyo horta aadaan uga xumahay haddaan ogaan lahaa inuu heerkaas la gaarsiinaayo ma soo qori lahayn run waxaa la dhihi lahaa waxa waaye haddii hadaladii aan qoray xanaf dhaarkiin idin keentay inaad raali ka noqotaan
xildhibaan oo kulanka maanta soo xaadiray ayaa si wadar ogola u qaatay raaligelinta uu soo jeediyey wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan xoos jabriil sida uu ku dhawaaqayo gudoomiyaha golaha shacabka maxamed sheekh casmaan jawaari ma ogoshihiin in wasiirka saa lagu cafiyo arrintan digniin ay u noqoto ma fasaxdeen imisaa diidan walaalayaal wax diidan maa jira wax ka aamusay mayaa jira marka waxaan u qaadanayaa in golaha wadar ogol uu ka ogolaaday wax diidin aan jirin wax ka aamusan oo jira wasiirka u fasaxayo digniina loo qorayo intaas ay ku dhan tahay